SBS Radio.
kii aa tegay aan isleeyahay sanad ah, xiiso badan buu ahaa runtii oo waxyaabo badan oo xiiso leh oo fiican adduunka ay ka dhaceen Eh, waxyaabo kale oo ma garanaysaa naxdin lana ay ka dhaceen dunida oo dhan gaar ahaanna soomaaliya ay ka dhaceen Eh, marka dhacdooyinkaas waxaan kusoo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan is odhan karaa aniga oo- oo oo maaragtay ah, dhinaca ah, arrimaha caalamka waxaan isleeyahay arrintii ah, madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha eh, kuriya kulankoodii wuxuu ahaa kulan aada xiiso badan Eh, runtiina eh, propagando badan iyo dagaal badan oo oo qabow eh, muddo soconayay iyo cunaqabatayno iyo maxaanku idhaahdaa eh, dhaqaal dagaal dhaqaale oo muddo soconayay la la odhan karo waxa eh, ay uu sanadkaas eh, dhacday wadahadalkii ugu horreeyey oo oo dhex mara oo s- oo toosa oo dhex mara maraykanka iyo iyo korea taas marka eh, eh, wa- wa- waxay waxaynu yani runtii ka baran karnay wa- waxyaabo badan oo eh, eh, eh, oo- oo aynu is odhan karno hogaamiyeyaasha caalam caalamku eh, marka ay doonaan bay tallaabada dhinaca wanaagsan u qaadi karaan Eh, oo wax aan wax wax walba oo oo- oo wanaagsan waa la samayn karaayo waa suurtagal Eh, de markii taa laga soo tago waxyaabaha kale oo iyadana ay- eh, arrin caalamiya noqotay oo labaad waxaan isleeyahay waa dilkii ah, jamaal ah, khashogji wuxuu ahaa jamaal khashogji wariye eh, maraykan eh, eh, maraykanka ku nool oo u dhashay waddanka sacuudiga Eh, eh, waxay dhacdadiisii ay ay noqotay runtii dhacdo caalami ah oo eh, a- adduunku eh, isku maandhaafay oo eh, eh, eh, maaragtay ilaa iyo hadeerna haysata warbaahinta caalamka Eh, waxaanan eh, odhan karaa eh, eh, sababta eh, ay- ay ay arrintani caalami u noqotay waxaa keeni kartaa eh, laba arrimood arrinta ugu horeysa eh, qaabka waxshinimada leh ee loo dilay eh, jamaal khashogji iyo isaga oo markii hore wariye ahaa qoraa ahaa oo maaragtay ah, eh, wari- eh, joornaalada ma- ah, maraykanka eh, wax ku qori jiray labadaas arrimood ayaa waxay keentay xasaasiyadiisa oo ilaa heer caalami inuu magaciisu galo eh, ka- ka- ka dhigtay runtii Eh, waxaan isleeyahay maxaliyan yani markii aynu arrinta soomaaliya aynu usoo laabanno eh, dhacdadii ugu eh, maaragtay ra- eh, weyneyd waxay ahayd baan isdhihi karaa waa qaraxii eh, zoobo uu ay- ah, ayuu ahaa baan eh, isleeyahay inkastoo eh, qaraxii zoobo uu uu- uu eh, labadii kun iyo toddobadii dhammaadkeedii ahaa haddana il- dhaawiciisii yani wuxuu usoo gudbay maxaanku irahdaa labadii kun iyo iyo sideed iyo tobankii usoo gudbay oo ilaa iyo haddaanu eh, eh, yani ka ka yani xanuunkiisii ka eh, la ildaranahay dhacdo aada u weyn oo aada u xanuun badan oo runtii ummadda soomaaliyeed eh, eh, waddo cusub inay u jeexdo eh, eh, la- laga yaabo ayay ayay noqotay oo maalintaa laga bilaabo in dad badan oo soomaaliyeed ay wax iska bedeleen eh, markii loo eego eh, nimankaas argagixisada ah eh, aragtida lagu fiirsho eh, iyo eh, iyo xataa iyaga awoodoodiiba qaraxa kadib wax badan baa iska bedelay Eh, waa waxayna dadka eh, arrimaha amniga soomaaliya ka hadla ay leeyihiin eh, waxaa isku soo beegmay oo de- dib u habayn ay dowladdani ku sameynaysay laamaha amniga iyo nimankii oo oo daciifay marka haddii ay ay ay ay dib u habayntaa ka hor eh, inta aanan la samaynin ay dhici lahayd arrintaan oo kale dowladdu siyaabo badan oo kale oo faa'iida oo ay uga faa'iidaysan kartay ayaa jiray labada kun iyo eh, sagaal iyo tobanka waxyaabaha aan aan runtii aniga hadda aan ku- aan leeyahay aan rajaynaya waxaa ka mid ah arrin soomaaliya oo kale markii ay timaado wadahadalka soomaaliya iyo somaliland inuu dib u bilowdo oo dhowaantan uu dib u bilowdo waan rajaynaya waxaan rajaynayaa eh, eh, isfahanka gobolada soomaaliya iyo dowladda federaalka ah in ah, uu uu sidii hore la isuga soo dhawaado maadaama aada u kala taagtaagnaayeen waxaa khasab noqonaysa in eh, maad- doorashadiina soo dhowdahay labada kun iyo eh, kow iyo to- labaatan iyo kowda in ah, isu soo dhawaansha uu dhaco baan baan rajaynayaa Eh, bacdama hadda eh, madaxweynaha koonfur galbeed uu yahay nin hadda ku agdhow ka agdhow dowladda soomaaliya eh, madaxweynaha hirshabelle uu hadda la saaxiibay soomaaliya maarata eh, xukuumadda eh, eh, xamar Eh, labada meelood oo hadda puntland iyo jubbalandna haddii hadda nimanka jooga mar dib loo doorta eh, in iyo haddii kuwo eh, cusub yimaadaanba eh, sida ay wax ku socdaan haddeer mar walba isu soo dhawaansho ayaan filaynaa oo waxaa keenaya ah, masiirka eh, dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaanan eh, l- eh, ku kala maarmin talada marka waxay noqonaysaa e, mar walba in la isu soo dhawaado oo taas xaggaas waan ka filanayaa E, waxaan kaloo aan filanayaa in e, e, e, deganaanshaha e, guud ahaan geeska africa oo kale inuu inuu xoogaysto maadaama oo hadda dowladda etoobiya ay uu ah, ay weli ku jirto e, legdan ah, xukunka e, dhinaciisa iyo siyaasadda dhinaceeda lagu legdamayo oo qowmiyadan oromada oo xilka hadda xil qabsatay ay weli la rafanayso sidii ay e, si toosa ugu e, uga wada arrimin lahayd e, etoobiya haddii marka ay ku guulaystaan waana isleeyahay way ku guuleysanayaan e, inay ay kantaroolaan e, magaranaysa waddanka etoobiya oo ay kaga xoog bataan qoladii e, hor- horey u haysan jirtay e, deganaansho siyaasadeed iyo isfahan siyaasadeed oo ka qoto dheer e, kii hore ee bahalagelinta ahaa ee cabsida ah ku dhisnaa oo iskaashi iyo isfahan iyo wada wada shaqayn e, ku shal- ku salaysan baan ka rajaynayaa inuu inuu inuu ka dhaco E, arrimaha caalamka waxaan isleeyahay donald trump e, madaxweynaha maraykanku shaqadiisa ma sii wadan karo E, doodaha hadda ku furan oo aada u waaweyn e, awgeed E, iyo e, sa- shacbiyadiisa oo hoos u dhacday awgeed E, sanad hoodo iyo barwaaqo ilaahay ha nooga dhigo E, sanad soomaaliya ay dib u midowda ilaahay ha nooga dhigo E, sanad ummadda e, islaamku ay e, b- b- buuqa iyo problemaadka badan ee haysta ay ooga baxdo ilaahay ha- ha nooga dhigo Ee, marka hore waxaan salaamayaa daaweynta s b s laanta af soomaaliga australia shaqaalaheeda oo dhan wariye xasan aad baan kuu salaamayaa Een, marka labaad markaan ka jawaabo su-aashaadi weydiisay maxaad ka xasuusan tahay sanadkii imaka sii dhammaanaya horta sanadkaa waxaan ka xasuusanahay oo aad aniga een, ii taabtay waxa weeye een, isbedelka ka dhacay gees afrika ee siyaasadeed ee, aan jeclahay inay soomaalidu qeyb ka qaadato isbedelka ka dhacay east africa iyo sidii loo wada shaqayn lahaa iyo waxaan ka xasuustayo kale oo war aada iiga fa-aan had iyo jeer daawadana waxaa ka mid ah inamadii jeelalka laga soo daayey hadday libiya noqoto hadday indiya noqoto hadday morishus noqoto markay dalkii kusoo laabteen farxaddii ahalkooda hooyooyinkood dadkii jeclaa ee de- qaarkood laga quustay inay nool yihiinba ay dowladda soomaaliya ee maanta taagan ka shaqaysa arrinka aada iyo aad baan ugu hambalyanaya anaan ugu faraxsanahay sanadka soo socda insha allah wuxuu noqon doonaa sanad kheyr qaba sanad een, een, aan rajaynayo inay kheyr badan insha allah la kulmi marka hore annaku dhalinyaro reer sydney ah oo isxilqaamay imaka aan ku jirno hawsha aan doonayno in waddankeenu siyaasadda waddanka ka jirta ama qaybsanaantii ka jirta waddanka waxay affect ku samaysay qurbihii marka soddonkii sannadood aynu bilaa dawladda ahayn bilaa communityga ahayn waxaa jiray reer kasta inuu jaaliya samaystay uu register gareeyey iminka waxaanu ku tala jirnaa insha allah sanadkan inaanu ka bilowno sydney aanu samayno dhalinyaro sh- een, isu keenta jaaliyadahaasoo dhan ee soomaaliyeed ay kasoo ay dallad quraata noqdaan markaanu taa ku guulaysana insha allah inaanu gobolada australia oo kalena ka qayb qaadano aanu kala shaqayno sidii jaaliyadahoo dhan meel quwaata laysu keeni lahaa dadka laysu soo dhaweeyo dowladdeena maanta taagan sidii lagu taageeri lahaa ama ta soo socotaba inaynu had had iyo jeer ka shaqayno midnimada iyo isukeenka ummadda laanna dadkii aad bay u kala fogaadeen soddonkii sannadood marka waxaanu doonaynaa sanadkan inaanu isu- insha allah intaanu dadaalkaygu intuuna tarayo inaanu dadka isu keenno Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.